waxa maanta ay taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka bisha sideedaad laba kun labaatan iyo afarta fulay xukumanayaal ah toban ka tirsanaa al-shabaab oo laga oofiyey dembiyada ay ka galeen dalka oo kale ah xukumane xasan jaaca maxamed xukumane liibaan aadan muuse xukumane barkhad cawil xirsi xukumane xasan muuse axmed xukumane cabdikhaaliq warsame barre xukumane cabde cabdulaahi maxamed xukumane maxamed cabdisalaan axmed iyo xukumane cabdiraxmaan faysal salaad iyo xukumane cabdiqani farxaan cabdulaahi iyo xukumane cabdisalaan sahal shucayb xukumanayaashaasi waxaa lagu fuliyey dilkii ay ku xukuntay maxkamaddu waana fulinay annagoo kale annagoo ah ciidamada kala duwan ee dowladda puntland booliis daraawiish asluub waxaana u sheegaynaa dadka waxyaalahan ku hawlan qof kasta oo ka mid oo dembiyada dunuubta noocaasa gala inuu hor imaan doono halkan dhaqdhaqaaqooda la socda ka ilaashada fikirka xagjirka ah kuwa kale cadowga ay bannaanka ka imaanayaan waxaan leenahay waxaa uga qorshaysan puntland inay qof kasta oo dunuubtaa gala tiirkaas geyso waajibaadkaasna laga oofiyo
bismillahi raxmaan raxiim maanta waay ba taariikhdu tahay toddobiyo tobanka bisha sideedaad labada kun labaatan iyo afarta waxaa halkan lagu khasaasay toban xukumane waxaana laga oofiyey xadkii ay galeen oo ahaa dilkii foosha xumaa oo arxandarrada ahaa oo ay ka geysanayeen gobolka mudug tobankaa xukumane waxaa ka maqan saddex xukumane saddexda xukumane waa la xukuman yihiin meeshii lagu arkaa lagu dilayaa qof kastoo reer puntland puntland daaftu ka jooga ciidamada oo dhan waxay faran yihiin saddexdaa xukumane meeshii lagu arko waa dil waa xukuman yihiin kuwaasay la mid ahaayeen dadka gobolka degan waxaa ugu baaqayaa wiilashiina shabaab ka ilaashada waa la awoodi waaye shabaab inay keensadaan halkaan cid annaga indhahaa noo furan qofkii soo gala waa la soconnaa tiriibkii u dambeeyey waa lagu guulaysan waaye dad gobolkan u dhashay inay shabaab kamid noqdaan caskaa layskeenayaa asxaan ma jiro dabkaa la gelinayaa shabaab ka ilaashada wiilashiina reer mudugow allahu akbar